bismi illaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulan faylan a ku dhowaada akhyaaree barnaamijka kulanka ee warbaahinta warsan aamiinamo axadu iyo isniin hagalahayta taariikhdan iyo kubeeganta tumii shanta bilo tumii lamaad qodobada oogay barnaamijkan isinku dheegi doontaan weliba ku mid aha wafdo hogaamiyo maamulka degmada baydhabo oo deeri deegaanka daynuunayso hoos kooyo magaalada tan baydhabo may ujeeddada wafdigaasi u tahin deeri deegaankaasay barnaamijka ka dhegaysan doontaan hoo ilaahay koraala nagada saas haata weliba barnaamijkan isinku dheegi doontaan un inahasin gudbii doone kulankii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya geeg iyo kuweel dhagan magaalada muqdisho oo su-aalo laku weydiiye wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya may haayeen ujeeddada wasiirkalan kuweeri su-aalo la weydiina may haayeen barnaamijka ku dhegaysado doontaan hoo ilaahay koraal nagada saas haata weliba barnaamijkaasiin ka gudbii doonee intiisu habadiisu ka jara shirweyne lanku hadalaayo arrimaha hanraabta soomaaliyeed oo ku qabsoomay magaalada muqdisho ujeeddada shirkaasiite may haaye hanraabta ku qayb galayna haane haayeen barnaamijka ku dhegaysado doontaan oo ilaahay koraal nagada saas haata weliba barnaamijkan isinkugu bogdi doontaan intiisu habada ka jara madaxweynaha maamul goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni owse dhaliil injeedii guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya mayu dhaliilaha saytoy mayna sacadunha kabeegi iyo olowgii in shalay guddiga doorashooyinka iyo horseedan baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya barnaamijkaiyo kugu bogdi doontaan haddii ilaahay koraal nagda saasaata weliba qaybadan barnaamijkaisinku dheegi doontaan uninhasinku gudbii doone ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku sugan magaalada dooxe dalkaas qatar kulanna laweeldhada mas-uuliyiin ka socdan dalkaas maraykanka kulankaas may ku wada hadaleen si mas-uuliyiinta ka socda dalka maraykanka mayna ha ku bay barnaamijka iyo kugu bogdi doontaan oo ay bihay kuraala nagdo qodobadaas iyo qodobo kale iyo walaagahani koror iyo barnaamijkan kugu bogdi doontaan halka saawsahabada ka jira barnaamijka waliba hasaaray waana siinla dareersiyaano maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinac sanaade barnaamijkan waliba gacan weyn ku jeesadaaye mahada ku deerto alinjineer bilaal hilaal sheekh shuceeb mar kale sii mar lamaad ha ku dhowaada khiyaaray barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan qodobkan koorey hoobaasiin qobada guddoomiyaha magaalada baydhabo ahna duqa magaalada iyo wafdiisu hogaamiyow oo ku socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamul goboleedka saraakiisha shalga disan ee ciidamada dowlad goboleedka iyo weliba geega gelinkii hor iyo deereen deegaanka daynuuna isu hooskooyo magaalada tan baydhabo ujeedada daynuuna iyo indeereen wafdigun usu hogaamiyay guddoomiyaha degmada iyo haytin iyo jeeyan maamulka cusub ee lansuubi deegaankaasi tay daynuunay markiiyo deeran deegaanka daynuunay weliba meelaha ku dhawaayay qaar ku mid ah bulshada ka dhaqan deegaanka iyo onaha dhawaayaasha ku bacdal munaasabad kooban munaasabad kooban oo lakaqobadi magaala munaasabad kooban oo lakaqobadi deegaanka bulshada lanka sheegay in iyo hadhawaayan maamulka cusub ee laha magacaabay deegaankaasi toy inayu ka aramiyaan qaar ku mid a bulshada haana ku mid a bulshadii ku qayb galay munaasabadda oo iyoona iska jiraan odayaasha deegaanka iyo odayaasha iyo waxgarad odayaasha iyo walgoradka deegaanka iyo hadhawaayeen mas-uuliyiinta deegaan mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee deegaankaasi tay deeri jeeyeyna maamulka cusub ee deegaanka saasaatoy sookal waliba saasaato waliba me kureedna waliba meeli ku hadalay maamulka koonfur gal kureedna waliba meeli ku hadalay mas-uuliyiintii kureedna waliba meeli ku hadalay guddoomiyaha degmada baydhabo iyo mas-uuliyiintii la dareeray iyo bulshada kala dardaarameen in iyo maamulka cusub iyo kala shaqeeyaan sugooga amniga deegaanka iyo n bulshada kala dardaarame in maamulka cusuban iyo la shaqeeyaan waano hadaladii iyo ku jeediyen munaasabadii koobanaaytee ku dheedii deegaanka daynuunay baayahun hadda bangnameyata maylaraay iskoollaan caafimaadlaan aye maylarahin sheegada garoonlaan meelbunoolika dheelow malle aye meelo un hadda maylarahin sheegada ka erna oo maylaraay ayninka dhisoy iskoolay nikadhiso beernon shabaabka diidin dawladda may koosadaane caafimaadkana niisheento dawladda intiye welwelba ningawato fadaan markadeed madaada sharafta leh iyo maamulka usub ha dhowaada deegaankun caafimaad ma leh walbarasho ma leh ammaan soomaaliya lagabnun walungeon aanshiradan ulesena saaran ma leh ammaanka soomaaliya lagabn laakiin wayba takoorkeena walbarasho ma leh wayba ku uslaan dawladda koonfur galbeed adeegihii adeegyadii oo bulshada intin- intii kolay noo caawiyaan tan lamaad eh, saldhigii booliska owl saldhig booliska kiyaala jari mudir oo marka dhasna saldhig boolisna ninshaana ciidan militari oo amniga iswaaxti roogan way fadaan ku codsadaan dawladda koonfur galbeed ciidankii booliska haay nin ninshaanu saldhigii oo ka degi lahaayeen nin dhisu intaasoo ku codsadaan wal kasto baaha bulsho baahantaan unu weli eh, ma qabno tan lamaad wayba ku codsadaan wadada hariirisa doonuuna ii baydhawa doynuna iyo awdiinle awdiinle soddon kilomitru doynunayna may waaye tumi siyeed kilomitru wala weelay ootu wayba ku codsadaan dowladda koonfur galbeed ootun oo kataalo doynuna ibadhowta kataalo intii agafgeliyaan noo banaayaan sida heedoo ay ninku ninku caawiyaan tuunu doynunay isiin bargaitan yo dadka gulgulaayan beentio jidkoo galaan tuugio meesha dhamanako jidka galilay may madego koran beentio ay qaado dariiqyaal way ay bensiinka sheegnay aysan duursanay dhallinyarada been aysiinka sheegnay nimankan wayla siinkufaday ha sheegdan hataa hawaadan awoodi kor ha sheeg ciidama siina degin han sheega warbixintan gudbiyaa yo walka gobdaayan laakiin hoobaad qarsate aadaa dile abtagaa dile awoodaa dile miina dadka landhikaw waaladkeenu nimankan wayla siinkufadaane nimankan shabaabka ee shabaabee nimankan oo kufaartee duurka ka jaraan antiisin ha sheegdan een shabaabka afarta eh ama afarta tuug oo tuulada andhalati oo hareera dhammaantiin kasaasan wala arday guryaa weedo hamiinka magaalada galaw gordaasan maylin baanya in isin naftitiin isku qabataan een dawladda ma isin kaalmeey korte rasaasaan isin kaalmeey isku qabado kortaan had- aan ogolaatay in lisin duleysida oo arday marar hoose dhagdaan aan ogolaatay is xureysaan may dheego haytaana macaawusley wala raw oo gobolka hiiraan ku bilaawtay een een ku bilaaway jowhar iyo area wayba dadkii adkaysadu waayeen kula dardaarmaase inay yani dawladda mar walba siin heelanta waana ee hadda ku dib iyo horlaanba lasiinku warhaaye deegaankuguna lasiinku fadaaw inay isan wacyigiin koran qaadaan ee runtii madii laku hadalaaw dawladnimada wayb waa dawladnimada way ka dhisantaa dadka ka dhisanta inay isan baraarugsanaatan dawladda la shaqaytaan ciidanka booliiska la shaqaytaan militariga la shaqaytaan ciidankii isan xiriir dhow weelataan
madiisu iskirintiin oo midaysantiin odayaashin ciidankiin iyo dhammaan maamulka iskirintiin cadowka masiiku guulaysado laakiin haddii isan meelalaabsa shaldaysantiin oo meelalaabsa muxuu aysan nasigasin iswarqabna warsiga ku guulaysadeen wayn la baahaya in ciidankana meelalaabsa muxuu aysan isagna hadhawaytan la shaqaytan isan aamintan lis aamin ciidankana shacabka aamina meelusu roogu difaalaad difaacahay shacabku way maay meel baadiya oo duurkaasana difaacahay way difaacay ciidanka doynuuna shacabka degan ciidusu kalsoona kashaandhadoo la fadee shacabkana way la fadee in ciidan shay kalsooni u siina kaloo la fadee in mayl araayso muxuu xog ambana la fadee in mayl araayso shacabka linka shaqaysana ciidanka dhibaatada hadeerasa mayl araayso muxuu ku faraxaan bal fadaw way la faday walaa muxuu dhibaato ajara ciidanka lala hariira lala shaqeeya dhallinyar la qabsoo lin baahiyeen
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldiñaa saxñaa qumiñaa waaliñaa may laka qiyaasay may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka gali imboqohooto dibadda aan isku diiwaan gelin bahooto dibadda inama hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsidaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara iyeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartiis qat-
kulankii labaatiyo saddexaad iyo kolfadhigii lixaad ee baarlamanka federaalk soomaaliya oo uu si shir guddoomiyayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo weliba su-aalo lagu weydiiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya su-aalugaasi tay oo ujeedshu haayeen waxyaabihii qobsoomay wasaaradda warfaafinta iyo qaabka wasiirka uusan maarayahay wasaaraddaasi tay iladhugunsada haana ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo kulankaasi ti ku qayb galay su-aalana warsadayay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya aniga waxaan rabaa laba su-aalood inaan weydiiyo wasiirka su-aasha koowaad waxa weeye soomaaliya waxay lahayd dad taariikhda galay oo gabayada weliba khaasatan soomaalidu waa dad aada u gabya gabayadii soomaaliya ee kaydka ahaa ee lagu guubaabin jiray dadka soomaaliyeed beerdha beerleyda shaqada qaranka shaqada la yidhaahdo iskaa wax u qabso idaacadda lama soo saaro waxaanu ka maqalnaa waxyaalo dhowaan la sameeyey waxaan laga guuray wixii dhaqanku ahaan jiray iyo taariikhdii hore su-aashaa waxaan rabaa wasiirku inuu jawaab ka bixiyo alaabtaasu ma horay baa loo biliqaysto ma baxday mise idinkaa madaxa kaga taagan waa su-aal su-aasha labaad ee aan rabo inaan weydiiyo wasiirka ee si waafiya uu uga jawaabo waxaynu ku soconnaa xilli doorasho waxa soo baxaaya axsaab kala gedisan waxa soo baxaaya mucaarad fikrada isku ah ma jiraa wakhti iyo qaybin aad ugu tala gasheen iyo wakhti siman oo cadaalad ah in la siiyo xisbiyada iyo dadka afkaarta ka gedisan ee dowladda dhaliilaya labadaas su-aalood
aftahanimada oo su-aalaha la weydiiyey si dhab uu ugu jawaabo marka ugu horraysa su-aalo badan oon qabay runtii waa la weydiiyey aniga waxaan rabaa su-aal la weydiiyey wasiirka oo su si fiican ugu jawaabin dhowr su-aalood inaan weydiiyo wakhtiga kooban darteed waxaan qabaa mudane wasiir looma sinna warbaahinta qaranka taas oo khilaafsan xeerka saxaafadda maxaa sababay inaan loo sinayn wasaaradda wararka ay tabinayso mucaaradka iyo muxaafidka waxaan ognahay doodii baarlamaanka markii ay bilaabatay doodihii meesha laga soo jeedinayey su-aalihii mucaaradka inta badan ay soo jeedinayeen lama soo saarin maalmo dhow oo wasiirka markii la yidhaah loo yeera ayaad soo saarteen oo soo dirteen horta taas waxaan rabaa si waaf si waafiya inaad ugu jawaabto tan kale waxaan qabaa wararka aad soo saartaan wararka aad soo saartaan wararka aad soo saartaan ama aad tabisaan intooda badan waxay ku salaysan yihiin wararka xukuumadda waxaan ognahay dowladda waxay ka kooban tahay saddex waaxood waa xukuumad iyo maxkamadaha iyo baarlamaanka maxaa diidaya doodaha baarlamaanka si life ah inaad usoo tabisaan
isbuucan inta cabashadu ay soo bilaabatay waa run in tv-ga laga soo sii deynayo ama social mediasa ahaato ama tv-ga ahaatee xildhibaano badan oon awal laga arki jirin laga arkaa isbuucan way jirtaa laakiin muddadii sanadahayd oon soo dhaafnay tv-gu wuxuu ahaa mid iyo idaacadda labadaba mid hal dhinac u janjeerta dalkuna wuxuu rabaa inuu galo doorasho sidee marka loogu kalsoonaan karaa warbaahintii inay noqonayso mid u siman axsaabta oo si siman u baahinaysa ololaha doorashooyinka taas waa middaas midda labaad saan ognahay shaqaalaha wariyaasha ka shaqeeya tv-ga dowladda waxay la mid yihiin askarta dowladda oo dagaal ku jirtay la mid yihiin waxay si toosa ay afar labaatan saac uga hadlaan wararka dadka nabadiidka ah iyo waxyaabaha quseeyo oo dhan naftoodana khatar ayay u geliyeen wasiirkuna si fudud ayuu shaqada uga eryaayaa sida hadda xildhibaankii iga horreeyaba uu sheegay guddiga shaqaalaha rayidka waxay ku eedeeyeen wasaaradda inay ku xadgudubtay muxuu ahaaye to xuquuqda shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo si khayru sharciya looga diray dhowr xubnood oo ka mida shaqaalaha midda kale muxuu ahaaye to shan iyo labaatankii juun laba kun toban iyo sagaal shaqaalaha wasaaradda waxaa laga saxiixay heshiis aan waafaqsanayn shuruucda dalka aan waafaqsanayn muxuu ahaayeto dastuurka iyo sharciga shaqaalaha shaqaalaha heshiiskaas oo lagu xalaalaysanayey in maaragtay xuquuqdoodii lagu lumiyo wariyaasha afar labaatanka sac ka hadlaaya muxuu amniga dalka iyo nabadiidka in maaragtay bannaanka la dhigo waxaa kaloo wasaaradda lagu eedeeyey shaqaale dibadda jira oon shaqaynin inay mushaarkoodii qaataan kuwa jooga oo shaqaynayana xuquuqdoodii laga joojiyo oo amar wasiirku uu bixiyey looga joojiyey intaba cadaymaheeda oo halkaan aan ku haynaa haddii loo baahdo waa kanaa xeerka uu u cuskaday wasiirku inuu maaragtay shaqaalaha xuquuqdooda looga joojiyo laba bilood saddex bilood kan waa liiska waxaan hayaa liis shaqaale ka tirsan wasaaradda oo dhowr bilood aan mushaar la siin oo laga jaray marka waxaan rabaa intaasoo dhan wasiirku inuu jawaab waafiya naga siiyo asalaamu calaykum annaga waxaan nahay ciyaalka kacaanka wasiir horena waa fadhiya oo warfaafinta hayn jira maxaa noo diiday horta dadkan mayaga ah oo qowmiyadaha oo faraha badan inay afkooda idaacadaha saddexda waqti jabuuti waa og tahay saddex af baa ka baxo halka saac saddex saacna waa ka baxaan afar saacna isku see uga baxaan waxaa maqlaya adoo dhahaya shan qof aan u shaqaaleeyo qowmiyadda ugu weyn waaye waa waax dhan inay yeelato waaye arrinteeda lagu maamulaayo saa shan qof loogu shaqaalaynaa lix gobol oo isku wareega daddegaaya waaye xisbiyo waa waxooda inay gooni u ahaadaan ay xaquuq waxay u leeyihiin lagu maamulo waax dhan ay lahaadaan ciyaarahooda afkooda beerahooda geelooda dhaqanka soomaaliya oo dhan meeshuu ku aruursan yahay waa laga soo saara iyo culummada taas taasaan kaa dhahay taas waa laga gaabiyey dhaqaalo badanaan imaado waagii horena saasay ahaan jirtay afraadii muqdisho loogu hadlay afka ugu horreeyey waa ibraahim boolisaa ku hadli jiray aniga markaas ma dhalanin laakiin taariikh baan haaya meelin raadii muqdisho u haka dhawaada ibraahim boolisa ka hadli jiray iyo cabdinuur xaaji xaashin in la dhaho marka cadaalad qof kasta markuu dhinto waxaa ka raacay mara mara cad qoomiyadan xisbiyi maadaama ay uga shubtay afkeeda bannaanka lasoo dhigay ciyaaraheeda ciyaaroo dhan iida hays hadda ka hor xataa wasiirka hore oo warfaafinta mustaf arrintaas waa isku qabanay walaalayaalow intaan kabeebey ma aragno walasaqa ma aragno saylici ma aragno laba habbood dhaanta leen noo soo saara waxaasaana laga daaya wixii hana loo soo saaro horta cid aan ka baqayna ma leh tiyaatarkiina waa waa la dhisay tan kale shaqaalaha wasaaradda warfaafinta hal qoombiid leeba waayaba iyada maba loo sano waxaan jeclaan lahaa habka four point five in la waafajiyo shaqaalaha oo shaqaalaha sanadka cusub la qoraayo shaqaalahaas lagu soo daro wariyaasha gooni loogu tababaro waa kuu sheegay ummadda oo dhan shanti beelood sidii aan ugu talagalnay wasaaraddaas ha la yeelo adigana si gooni a kuguma eedaynaayay albaqray ka soo dhuntay wasiir badana saas yeelay qalabka casriga oo adduunka looga shaqaynaayana wasaaraddaas waa inay heshaa waa victimin waa in wasaarad weyn waayo wasaaradaha dhex deganna wasaaradahooda ha aadaano waxaana jeclahay wasaaraddaas wasaaradaha dhex degan inay ka guuraan waaxideedii iyo waxeedii iyo nolosheedii ay hesho oo ummaddana loogu shaqeeyo
junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya inkatahi fayla xafaayad junuuna iyaalka wayba inhirinaada kortee muddo toban sac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyaalka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisilin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaat katijaabi caagid biye
su-aalaguun xildhibaanada iyo weydiin wasiirka warfaafinta kureed wasiirka iyaa usiina ku jawaabi dhammaan su-aalagii iyo weydiiyeen wuu xildhibaanadii baarlamaanka federaalk soomaaliya ee ka eedanayay walqabadka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya waa ku wasiir maxamed cabdi xayir maarey oo siina ku jawaabow dhammaan su-aalagiyo weydiiyeen xildhibaanada
bismi illaahi raxmaani raxiim waa mahadsantihiin waxaan ugu horumarinayaa su-aalihii ay weydiisay xildhibaan sacdiyo salaad marka ugu horreysa su-aashii ay soo celisay ee ah tayada af soomaaliga aan wax ku qorno oo warbaahinta dowladda kala duwani wax ku qorto waxaan aqoonsanahay oo qiraya in dhaliila ka jiraan sababtoo ah af soomaali meel lagu dhigto oo tayo leh oo qaabka af soomaaliga loo barto shaqalladii laba dhacayey sidii af soomaaliga meelay wariyaashu ka barteen wariyaasha noo shaqeeya badankoodu waxay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dad barbaaray xilligii burburka af soomaaliga ay barteenna informal bay ku barteen markaas waxbaa ka khaldan laakiin tababar joogta baanu u qabannaa had iyo jeer waa la imaan karaa xoogaal baan loo noqon karaa dadaal baan ka wadnaa waxaanay u baahan tahay muddo ayay u baahan tahay waa dhaliishaasi waa jirtaa annakoo og hawlna waa ka haynaa waana waana wax la arki karo wey arrintii ay ka hadashay gabadho su-aasheeda labaad wuxuu ahaa arrintii bay igu soo celisay xasan daahir aweys iyo arrintii cabdiraxmaan cabdishakuur iyo mukhtaar robo marka ugu horraysa anigu waan sheegay halkanaan ka sheegay waxaan u taaganahay iyo su-aasha aan bixiyey waxa aan uga dan laha oo ah war beena oo ah in dawladdu adeegsatay xasan daahir aweys iyadu ka soo duubtay inaan beeniyo intaasaa iga khusaysay aniga qofkii la siinaayo telefoon iyo qofkii aan la siinayn iyo kii hadli karin iyo kii aan hadli karin hay-ado kaleoo dawladda ah oo gacanta ku hayaa lagala xisaabtamaya aniga shaqadayda maaha maadaama aan anigu interviewga markaan galay waxaan ku idhi odaygii hadlay ee cabdiraxmaan cabdishakuur eedaanaan lahayn hanoo jeedini waxay is haysataan culimo khudbadaad adigu jermani ka jeedisaa laguu haystaa dawladda ha ku eeday tala ahaanna waxaan kugula talinayaa haddii lagu qabsaday dariiqaas ma talay ahayd maahane maahane aniga arrintaas arrintaas markaas walaal aniga inta iga khusaysay waxay ahayd warkaa eedaa dawladda loo jeediyey inaan ka difaaco wax kaloo iga khuseeyey ama cidaan anigu siin karo hadal dhihi karo iyo ninaan dhihi karo ha hadlin ma jirto taas intaasaan kaga baxayaa xildhibaan yuusuf wuxuu wuxuu ka hadlay shaqaalaha iyo qaabkaan uu maamulno waa sax shaqaalaha rayidka ee dawladda waxaa lagu maamulaa low number e leben sharci la dhaho oo shaqaalaha rayidkaa lagu maamulo laakiin hay-ad kasta sida dastuurka marka la sameeyo looga samaysan karo fasir la xidhiidha shaqadaadu siday u samaysan tahay ee shiftiska leh ee afar iyo labaatan saac in la shaqeeyo leh ee brogram producer leh xeer hoosaad waafaqsan sharcigaas ayaanu samaysana waxaanu samaynay shaqaalaha inaanu siino saacad go-an oo uu soo galo iyo saacad go-an oo uu ka baxayo iyo meeluu suulka saaraayo oo lagu xaadiriyo qofkii markaa waxaanu uga dan leenahay taas in shaqaaluhu maadaamay hadda mushahaar joogtaa helaan in shaqo joogtaana laga rabo dee dabcan baarlamaanku ma dhahayo shaqaalaha la xisaabtami shaqaalaha wakhtiga uu shaqada soo galo iyo wakhtiga uu ka baxayo ha sheegi kii dembi gale ee isagoo waajibaad laga sugayo maqnaada ha la xisaabtami anigoo qiraya in shaqaalaha warbaahinta dawladdu ku shaqeeyaan duruuf aad u adag oo ka duwan shaqaalaha kale dawladda oo ay taarget u yihiin kooxaha argagixisada ah haddana waxaanu isku daynaa waajibaadka culusi laga sugaya inay si sharciga waafaqsan u gutaan markaa isla xisaabtan weeye wax dalka u fiican weeye qofaanu ku tacadinaa ma jirno qofkii dembi galaana aniga igama bilowdo wuxuu ka soo bilowdaa agaasinkiisa wuxuu soo maraa guddiga goor shaqo wuxuu soo maraa guddiga anshaxa anigu toos xidhiidh walamali marka inaad sidaa u fahantaan weeye qof shaqaalaah oo annakana hoos yimaada inaan xumayno marna annaka qorshaha yaga maaha shaqaalaha dawladdu wuxuu u kala baxaa laba laba qaybood shaqaale joogto ah oo mushahaar joogto ah akawntigiisa ugu dhaco iyo shaqaale kumeel gaara oo gunno akawntigiisa ugu dhacdo midna annaku gacanteeda ma saaro markaas shaqaalaha kumeel gaarkaahi shaqaale ka diwaan gashan maaha guddiga shaqaalaha rayidkaa laakiin sida kuwan kale xuquuqdoodoo kale ayaa loo dhowraa xildhibaan yuusufna intaasaan kaga baxaya intaan ka xasuusto su-aalihiisii xildhibaan saadiq shuuriye waa run saabir ah, xildhibaan saabir shuuriye run waaye bajet waxaan leenahay afar milyan iyo googo ah baan leenahay oo boqolkiiba toddobaatan ka badan uu shahaar yahay Eh, waxaa ku jira eh, hobollada waaberi oo ilaa boqol iyo labaatan iyo shan xubnood ka badan oo mushahaar qaata ayaa ku jira dabcan tiyaatarkii baa loo dhisayaa duruuf adag bay ku shaqaynayeen laakiin tiyaatarka haddii loo dhiso intii hore ka badan ayaa laga sugayaa marka inta hadhayna waxyaalo satellite-ka lagu kofargareeyo internetada lagu kofargareeyo laakiin kuma jiro wax fana oo horumarina ama very very rare waaye marka laga reebo waxyaalaha yaryar stationariga iyo shidaalka lagu gato horumarin oo aan qalab ku soo gadan karno waa waa kuma jiro ama aada buu u yaryahay marka mushahaarka lacagta badankeedu waa waa mushahaar sida shaqaalaha kale dawladdu ay u qaataan ayay u qaataan ee shan milyan oo ku shaqeyna la leeyahay hadday ahaan lahayd wax weyn oo muuqda ayaa ayaa lagu qaban lahaa waa mushahaar shaqaal lacagtu waa mushahaar okay af soomaaligu ka hadlay af soomaaliga tayadiisa waa ka hadlay waa hagaajin doonaa insha allahu tacaala doodo waa qabanaa doodaha la qabto iyo ereyga ah ma barnaamijyaad lacag ka qaataan baa jira oo anigu aan intaan ogahay aan jirin waxaan u daynayaa oo kusoo dhawaynayaa agaasimaha markaan dhammeeyo waxyaalaha kale agaasimaha t v-ga qaranka ha waxaan u gelayaa xildhibaan cabdicasiis qambi annagu ninkaa waa arkay wax shuquloo aan ku leenahay ma jiro annagu maanu u dirin qadar wax xogana kama hayo ciddii macsuuntay baarlamaanku waa raadin karaa annagu shuqul kuma lihi mana ogin adaan kaala midnahay social mediahaan ku aragnay marka annagu ma maanu macsuumin af soomaaligu iweydiiye af soomaaligana hawl baanu ka wadnaa waa duruuftiisa waan waan ka hadlay xildhibaan maas waa runtii ilaa xad waa sii daynaa taariikhda soomaaliyeed kaydka waa isticmaalnaa laga yaabee qaarkood inaadan dhegaysan laakiin xataa ilaa social mediaha inaanu soo gelinno heesihii hore iyo gabayadii hore iyo khudbadihii madaxdii hore ayaanu isku daynaa waana sii siyaadinaynaa insha allahu tacaala waddanku doorashuu gelayaa asxaab kala duwan baa jirta ma loo ogol yahay warbaahinta dawladda in laga dhaliilo runtii dalkeennu marka meeshuu marayo la fiiriyo soddon sano ku dhowaad in aynu inaynu ku soo jirnay dagaallo iyo kala qaybsanaan bulsho oo daba dheeraatay marka la fiiriyo waan dhihi lahaa warbaahinta dawladda ha looga turo dadka soomaaliyeed dhegahooda wax kala qaybsanaan iyo dhaliil dawladnimadooda curdonka ah u geysanaya waan dhihi lahaa laakiin dadka waa u furaya doodo baan qaban doonaa xildhibaanada kala fikirka duwan u qaban doonaa asxaabta u qaban doonaa guddiga iyo asxaabta kulansiin doonaa diyaar baanu u nahay inaan qabanno oo fikirka kala duwan ee constructiveka ah ee wax dhisaya aanu ka sii dayno warbaahinta dawladda ugu dambayntii xildhibaan daahir aamin jeeso iskumaan iyo kala maan marka ugu horeysa siyaasadda dawladda soomaaliya waxa weeye in warbaahintu ay xor tahay ay tartanto free expression inuu jiro qofku fikirkiisa cabiri karo dastuurkana waa ku qoran tahay xeerka hadda aanu golahani ansixiyey ee warbaahintana waa ku qoran tahay qof kasta oo sheegaya fikirkiisa wax ah oo aan cid tacaddi ku ahayn cid kale xuquuqdeeda ku xadgudbaynin ama sharciga jabinaynin xor buu u yahay iskumaan xataa waxaa lahaan jirtay iyo kalamaan waxaa lahaan jirtay warbaahinta dawladda magaca kalamaan kaydkiisii waa lahayaa kaydku ku jira annaku had iyo jeer waajibkayagu sidaan halkan ka sheegay waxa weeye xogta ay helayaan bulshada soomaaliyeed inaan baalaansi garayno intii aan karno mid bositifa oo meel u wada kaxaynaysa shacabka soomaaliyeed ka dhigno taas weeye waajibkayagu marka kalamaanna way shaqaysan kartaa annaguna iskumaan baan ka shaqaynaa free expression weeye annaguna waxaan aaminsanaha sheegayna iyaguna wixii aan xadgudub ahayn bay sheegayaan waa u madax bannaan yihin waxaa hadhay fanaaniin baad ka kaxaysay kama kaxayn anigu laakiin waxaan u sheegay shaqaale dawladeed baa tahay waxaa lagaa rabaa saacadihii dawladdu kugu lahayd maadaama ay mushahaalku siiso inaad dawladda u shaqayso markaad fasax tahay meeshaa doonto aad laakiin shaqaale dawladeed oo mushahaar qaata si buuxda toddobaadka oo dhan bisha oo dhan sanadka oo dhan qof barayfida inuu u shaqeeyo haddee annagu xuquuq baan ku leenay xuquuqdiinnii qabsada soo shaqo taga sidaa shaqaalaha laga hadlaayo oo kale annagu isla xisaabtan baan wadnaa soo shaqo tagoo saacadahaagii shaqayso saacadahaad fasaxa leedahayna meeshaa doonto aad ayaanu nidhi marka shaqadaa dawladeed ee laga rabo uun baanu u sheegnay maahane annagu iskumaana u shaqaynin marna maanu dhihinin xor bay u yihiin wakhtiga ay fasaxa yihiin meeshay doonaan inay aadaan cidday doonaan u shaqeeyaan marka walaalayaal intaas ayaan ku soo koobaya waxaan ku soo dhowayn doonaa agaasibaha laakiin shaqaalaha lagu soo celceliyey waaya shaqaalaha lagu ereyga labadaa erey baan ka jawaabaya shaqaalaha lagu soo celceliye ee la leeyahay shaqaad ka ruksayseen marka ugu horreysa nidaam kasta oo shaqaale lagu qaadan karo lagu ganaaxi karo lagu canaano karo lagu ruksayn karo nidaam laysla ogyahay buu mara nidaamkaasaan marna isla xisaabtan baa dawladdan jira shaqaalaha dawladda maadaama ay mushahaar heleen waxaa laga rabaa inay shaqo dawladeed qabtaan waxaa laga rabaa xilliga xaadirinta ee ay shaqada leeyahay inuu soo xaadiro taas baan ka shaqaynaa oo waajiba oo dastuuriya wax kasta oo aan samaynaana wuxuu waafaqsan yahay sharciga shaqaalaha rayidka cid aan mushahaar qaadata oo shaqaalo dawladeeda oo maqan ma jirtaa maya ma jirto waa la baari karaa kuwii joogaanu ganaaxaynaa oo aan leenahay shaqadaada imow mid kale oo maqan oo mushahaar qaataana ma jirto
mankay medical center magamaskiin mayka eh maal mawladeedaba mankay medical center akoy isbitaal muhiim akoy malab saafe e lang aragaw malaalo maamayo maygaal lang aragawna muhi soorma kaamaw mankay medical center isbitaal mooladii inkadamboysi eh galab shay laama meriyaa daawidis maashaalah ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi mankay medical center malin mawlaaga aafiyey ilow waliimoodba unfuune marle la daawayawlay eh mankay medical center ankoey megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen mankay medical center mankay medical center way basiin haaye ditoor cudurada guud daawayoso wal shileedislay lahan
weli akhyaare mayba ku gudi jirnay qaybogay dhaxa ee barnaamijka kulanka warbaahinta warsan isla magaalada muqdisho weliba geega ku qabsoomay shirweyne lanku hadalaaye arrimaha hanraabta soomaaliyeed kaasitiyo ha ku qayb galeen dhammaan hanraabta ku mid e baarlamaanada dalka soomaaliya ku jiraan ha maamul goboleedka iyo lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kulankiiyo ujeedadiisu haaye sidii hanraabta soomaaliyeed iyo qeyban ku qaadi lahaayeen horumarka dalka isla mar ahaantaasna iyoon helo lahaayeen qoondad iyo kaleyin xukuumadda soomaaliya markii la deera doorashooyinka la filahay inay ku qabsoonto dalka sanadka labada kun iyo labaatii kowda kulankaasiite weliba ku hadalay guddoomiyaha hanraabta baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ona sharaxaad ku biidi ujeedada shirweynagu naskukooy iyo doorka hanraabta iyo kaleyin maamulka soomaaliya anigu kollay maanta waxaa ii muuqato shirkan inuu muhiimad gaara noo leeyahay maxaa yeelay haddii ay ahaan lahay gabdhihii dalka gudihiisa iyo gabdha qurba joogta nooga yimid intaba ay joogaan waxaan is leeyahay kollay gabadhi meesha kama maqna oo gabdhaha way ku midaysan yihiin meesha haddaan dib u fiirino muddadii aan baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ku jirnay saddex sano ayaa maanta ay noo tahay waxaan soo qabannay saddex shir shirkii koowaad waxaa noo qabatay oo maamulaysay fulinaysana inuu qabsoomo hay-adda u n d b shirkaas waxaa ka soo baxay muhiimadda ay leedahay shir sanadeed in laga dhigo shirka ee gabdhahana is arkaan sanadkii hal mar si ay uga wada hadlaan waxyaabaha ayaga ay qabsadeen wixii caqabada oo la soo gudboonaaday siday u xalliyeen maxaa yeele haddaanan la wadaagin ee, qof kasta wuxu uu la kulmay waxa waaye wax oo la samayn karaa yaraanayaan shirkaas wuxuu dhacay bishii ee, abril afar iyo labaatankeedii ilaa shan iyo labaatankeedii labada kun iyo toddoba iyo tobanka shirkaas waxaa xigay shir sanadeedkii labaad oo la qabtay bishii disembar waqtigan camal kow iyo tobanka ilaa saddex iyo tobanka labada kun iyo sideed iyo tobanka kaasoo socday saddex cisho runtii shirkaas waxaa aad diiradda loogu saaray ama laga hadlay arrimaha mudnaanta u leh haweenada xildhi- haweena- haweenka xildhibaanada ah qab- caqabadihii ku gudboon iyo sidii loo xallin karo waxaa aad looga hadlay inay muhiim tahay inay gabdhaha ka qayb galaan dib u eegista dastuurka iyo in kor loo qaado ee, ta- tayada iyo aqoonta gabdhaha ee, si ay uga qayb galaan doorashada soo socoto labada kun iyo labaatanka labaatan iyo kow oo wax weyn oo hadda maanta naga xigo ay iska gaaban tahay waxaa aad looga hadlay muhiimadda ay noo leedahay qoondada haweenka waxaa nasiib darro ah ee, hal sano ka hor labada kun iyo sideed iyo tobanka waktigan camal ayay ahayd maalintii shirkaasayta la qabtay waxaan ku go'aansannay in la helo dastuurka in aan naloogugu qoro ama aan ku qoranno ugu yaraan boqolkiiba soddon sanadaa ka soo wareegata decembarta kale aan joognaa unfortunately ee ilaa haddana wax ka muuqdo meesha ma jirto micnaheeda maaha gabdhaha inay jiifteen gabdhaha way dadaalaayeen way hadlaayeen intaas waa la raadinaayey shirar badan oo kala duwan baa la qabtay haddii ay ahaan lahayd wasaaradda haweenka wasaaradda dastuurka xildhibaanada intaasoo dhan waa la shiraayey waa la raadinaayey waxaa xusuus mudan dastuurka aan aan ku baryo tagaynoo leenaha naloogu qor qondada waxaa la yidhi waa heshiis bulsho yaa ku heshiiyey marka haddaanan annaga xuquuqdayna aysan ka muuqan karin annaga markii lagu heshiinahayey kama aanan hor imaanin ee waan aqbalnay dowladnimada soomaaliyeed waxaa lagu dhisay oo loo arko maalintaas inay xal tahay annagoo og xalkaas inaan annagu ku qadayno haddana waa ku taageernay oo waxaan dhahnay haddiiba xal la gaaraayo oo dhibaatada lagu jiro laga gudbaayo maxaan u diidaynaa marka haddii intaasba aan ka mid ahayno oo dastuurkii aan ka mid ahaynay wixii siyaasadda arrimihii looga hadlaya aan ka mid ahaynay miyay maanta tahay inaan u baryo tagno qodob dastuurka ku dhigan oo haddaayi walaashay meesha ay ka sheegtay ee farqadiisa shanaad sheegaayo gabdhaha in la dooran karo lama lana magacaabi karo in lagu daro keliya in aan xaq u leenahay ugu yaraan boqolkiiba soddon in lagu dhigo aniga culaysay leedahay ma garan karo runtii waxaan helo waxaan isleeyahay ee, maanta sida aan u joogno iyo sida meel kastoo gabdhaha ay u jiraan haddaa guddoomiye cabdi xaashi waatuuna yidhi midnimo ayaa wax lagu helayaa gabdhayahow ee, gacmaha aan isqabsanno aan raadinno waxa aan naga maqan annaga ujeeddadayna ma aha inaan berri anigu xildhibaannimada ku soo noqdo hal sanaa ka dhiman wakhtigii aan soo galno baarlamaanka laakiin waxa loo dadaalayo waa inay naqataa gabdhaha naga dambeeyo oo mustaqbalka imaanayo gabadhayda gabadhay dhasho gabadhay sii dhashay maxay ayeeyadeed uga tagtay ay beri ku andacoon kartaa ay dhihi kartaa ah, hooyooyinkeeni iyo ayeeyayaashayni ayaa noo dooday oo xuquuqdan noo soo dhiciyey taas waa midda laga fikiraayo ee ma aha midda berito runtii ee, muddadii oo halka sane aheed waxyaabo badan ayaan aaminsanahay haddaan nahay haweenkii baarlamaanka inay noo soo qa- ay noo qabsoomeen runtii annagu ee, baarlamaanka federaalka labadiisa aqal guddiga labada guddi oo shaqaynaayo waxaan horta idiin sheegaa kookaska markaad maqashaan shanteenna shaqaysame ee kookaska gabdhaha baarlamaanka ku jiro oo dhanaa ah annagu howlwadeennaaan u nahay waan u shaqaynaa wixii ay noo idmadeenaan ayaan u qabanaa anigu waxaan leeyahay oo aan ku faani karnaa haddii aan nahay labadii aqal kookasyadoodii inaan maaragtay runta midnimadii iyo wada shaqayntii aan shaqayno guulo weyn inaan meeshaas ka soo dhicinaan aaminsanahay sanadka hore waxyaabaha oo laystusiye waxaa ka mid ahayd aqoonta in kor loo qaado ee, tababaro badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa fursad loo helay oo laga qayb galay Ee, waxaanu qabanay laba shir oo midkii labaad maanta uu socdo aan ku faani karno oon dhihi karno runtii waxay ahaayeen shir loo baahan yahay baahidiisa meesha jirtay gabdhihii soomaaliyeedna laysugu keenay waxaa noo qabsoomay inaan jawi wanaagsan iyo xiriir wanaagsan la samayno hay-adaha aan isleenahay gabdhaha waa u nugul yihiin waxbay la qaban karaan hadday ahaan lahayd amisom hadday u n ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd hay-adda la yidhaaha building oo u s aidka ka tirsan oo doorashooyinka ka hadlaysay waxaa sanadka hore lagu hadlay xisbiyaa la sameeyey ha- ha- jo- in la galay ahayd waxaan idiin sheegaa gabdhaha xildhibaanada haddayn kulligood ku jirin
umuhumaha dalma eh ambariiso ortugma eh runhoobiye habata banhora isfaryaase hashakulila hotel afrikii markala hariirlahangundiyey dibhabayowna kasubi aboogada kooyaa araga walaalayaal afrika habriir i goboob ii kunturba raahale ugu nadiif ee ii halalaan hugrilaan hayna suto kooy walaal hotel afrika sariirohaana isku joogu dar isku joog leh horba aragnay dar isku joog leh horba aragnay midaa doobansey hoy midheegdi eta hatallikiin sheegay sariiro isku joogay haani lamaanayaalku yoodaryaasho haliinkowa v i b mas'uuliyaha ku horjeed dalaadiyo ka hortaadle soo tara horku fiirsadaya qolotehaano nana faraa dalaaliyo iyo mas'uuliyo ka hortaadle la iyoon adeegna
hagaag weliba hadeernay qayb oga inka dambooye ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan madaxweynaha maamul goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo weliba usigeega dhaliilinjeediyey guddiga doorashooyinka madax bannaan ee qaranka soomaaliya madaxweyne siciid cabdulaahi deni weliba usi sheegay in ilaa iyo hadda la hambandhigna qorshe cad iyo jadwal shaqo oo bulshada soomaaliyeed inkaqabsooma korta doorashada hal qof iyo hal cod xilliga labada kun iyo labaatan kowda oo qorshaha xukuumadda soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka beeta in la qabdo doorasho hal qof iyo hal eed oo ku dhiyaasa dhammaan gobolada dalka soomaaliya saas haata waliba madaxweynigu use sheegay in maamulkiisa puntland iyo kalsooninku qabna qaabka shaqada iyo wadan guddiga doorashooyinka islamarkaana maamulka puntland in aqbala doono qorshaha guddiga doorashooyinka oo ah in doorasho hal qof iyo hal cid iyo kadhiida dhammaan gobolada soomaaliya waa ko madaxweyne saciid cabdulaahi deni oo arrintaasiitay ku hadalow
puntland markii horena hormuud bay u ahayd ee dowladiska iyo guud ahaan puntland iyo soomaaliyaba haddana nidaamkan waxaan rajaynayaa inuu noqdo doorasho sax ah inay dhacdo hadda waxa ay noo sheegeen shuruudaha oo waktiyeysan iyo xilliyada iyo siday wax noqonayaan iyo processka oo dhan xilli goor hore ah runtii iyada oo doorashadii federaal hal sar ka dhiman tahay ilaa iyo hadda wax cad oo la yidhi sidaasaa doorasho u dhacaysaa lama hayo puntland waxaad ogtihiin laba kun iyo laba iyo tobankii kow iyo tobankii shirarkii garow one iyo two iyo waxyaabihii socday waxaa aada loogu celcelin jiray in nidaamka four point five laga guuro dastuurkii markii si gubaalgaara loo ansixiyey laba kun iyo lix iyo tobankii waa la gaari waayey mar labaad garowe waxaa lagu saxiixay heshiis muujinaya inaanan dib dambe loogu soo noqonayn nidaamkaas haddao hal sano ka dhuban tahay ayaa baarlamaankii ka doodaya see wax noqonaya oo guddiyo baaritaan ka sameeyay sida doorasho u eg tahay runtii annaga ilaa hadda puntland waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa xamar ka socda ama guddiyada leeyihiin waa soo bandhinay wax qayb waan ka nahay male mar guddi baarlamaanku uu qabtay oo halka yimid waa jiraan dee dad soomaaliyeed way waa yimaadaan waan is aragnay laakiin mowqif dowladda puntland ay ka leedahay bal maxaa yeelay wax rasmi ah oo la soo gudbiyay ama preparation kama muuqdo sanadka ugu dambaysa doorashaa la qabanaya four point five-kiina laga tegi maayo qofkii codda waa la qabanayaa siday isu geli karaan anigu weli aada uga fahmay haddii la leeyahay doorashaa la qabanaya four point five chapterkeed waa inuu xirmaa haddii la leeyahay ma xirmi karo hadda anagu dad soomaali ka duwan ma nihin waxaa dastuurka waa ogolnahay hallaysu yimaado bal hal wada hadlo marka xaggee la aadaya waddo kale saddexaad aniga ma muuqato haddii la leeyahay qofkii cod oo la yaqaano siday hadda sheegeen oo seejooyinkii iyo degmooyinkii iyo meelihii la dhigaayo ee cad wax cad la keeni waayo waxa ku xigta waxa weeye in la yidhaahdo maxaa ku xigoo la aadaya laakiin waxyaabaha hadda aan maqlayo oo isku dhex jirjira oo aada mooday saarar dad tusan tolanaya dabcan dee puntland uma qalanto suuragalna kama aha waxa noocaas oo kale inay qayb ka noqoto laakiin waxaan idiin sheegayaa laakiin waxaan idiin sheegayaa codka puntland waa inuu mar walba noqdaa mid ka qayb qaadanaya dhismo soomaaliyeed oo midnimo iyo cadaalad iyo federaal ku dhisan waxaan aada runtii madaxweyne faroole intaan maga ogeyn uu lahaa wixii halka ka jir jiray qolyaha xamar jooga dee qofka xukunka marka haya hayo xog badan buu ogyahay nimankii xamar joogaa tuuryada halkaa wax ka wadayay haddee kursigaasaa malaha cilladda iska loo cilladii oo kale weli waa jirtaa oo hadda ruuxaddaanna dimuqraadiyiintan iyo waxaan aan wadno waan ka baqayaa in maaragtay wax ku soo dhuudhuubtaan oo cid aanan u arkayn inay dhacdo diidan iyo waxyaabahaasuu iska dhici karaan laakiin waxaan uga gudbaynaa dulqaad iyo sabir waxaan u caddaynayaa reer puntland iyo soomaaliba kursi jujub laguma helo sidiisaba cid kasta oo jecel inay tartan iyo doorasho ka qayb gasho ilaah baa bixiya rabbi ha ku kalsoonaadaan dadkooda si wanaagsan ha ugu soo bandhigaan inay u rabaan inay u shaqeeyaan oo keliya ha- hana u daayaan maaragtay awoodda inay inay oggolaadaan iyo inay diidaan laakiin kuwa isbadmadoobeynaayo oo askar iyo buuq iyo qaraxyo iyo hadda waxaa maqlaya nimankii xataa shabaabka waa contractor bay noqdaan waa kiraysan kartaa sidaasaas nabad ma aha halkaas laba bumba ku tuur ya waxyaaba noocaasa xataa waa la sheegaya marka ciddii isku dayeysa inay khalkhal dad geliso ama amni darro abuurto ama ummadda deganaanshaheeda ay ay ay maaragtay khalkhal geliso ama aragti siyaasadeed oo aan meesha oolin ay soo export garayso waxaasoo dhan waktiga unbay dadka ka dilayaan mooyaane natiijo ma dhalayaan magarata marka waxaan ku baraarujinayaa ama ku boorinayaa dhammaan siyaasiyiinta iyo dadka soomaaliyeed in si miyir qabta dalkan danihiisa looga taliyo si miyir qabta dalkan danihiisa looga taliyo oo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka dadka soo socda si niyad wanaagsan looga taliyo maxaa yeelay waa nagu filan tahay soddon sano sida aan u egnahay dowlad xumo degenaansho la-aan amni xumo adduunkiioo na qadarin waayey hadda waxaa laga lahaa waa la aamini waayey soomaaliya inay dimuqraadiyad samayso beesha caalamka waa frustrated saddex sanaa waxaa looga qaadanayaa lacag dimuqraadiyad baa sanka u dambeya waxa le waa hirgigi wey haddaba waa idin sheegayaa guddiyo eeddaas aniga lama wadaagi doono waxa aydan qaban karin lacag ha ku qaadanin rubaa fiican waxa aad masaariicda aad qaadanaysaan ha noqotaan waxaa fulintooda yaysan noqon intaad dadka adduunka hadda waa la bartay powerpoint iyo barbosalo fiican oo dadka lagu maaragtay shaxaado yaysan u ekaanin waxaan qabaa waxa aa u gudbinaysaan ha noqotaan wax xaqiiqa oo hadhow aad qaban doontaan oo sumcadna idinka inii soo jeedi doonta puntlandna sumcad usoo jeedayso waa nasiib darro maaragtay in guddiyada qaybtood hadda guddiga doorashooyinka ee federaal mararka qaar badan waxaan kala garan waayaa guddi madax bannaan inuu yahay iyo guddi dowladda ka tirsan inuu yahay shirarka caalamigu ka qayb galaa afka dowladdu ku hadlaayo dowlad goboleedyadu dhaliilaa mararka qaarkood waxaa isleedahay ma fahmi kartid marka mararka qaar waxa le maxaad dimuqraadiyadda uga qayb qaadan weydeen hadda dimuqraadiyaddu xaggee taallaa marka marka waxaan u baahannahay sidii halka laga sheegay xisbiye markii la furto oo sharciga la ilaaliyo dadka lama xiri doono waa runtii nin baa daadi dadka la xiraayo wixii sharciga dhaafo waa la xiraaya laakiin ninkii sharciga ku socda ninna xiri kari maayo maxaa yeele awoodda sharciga ilaalinaysa marka waxaan rajaynayaa dad sharciga u hoggaansan baa puntland dhaqan ahaan lagu yaqaanay aan u ekaano dad sharciga ilaaliya magaalooyinkii shalay diidanaayo qarnay bursaaraxna hadda ha sii diyaar garoobaan doorashada soo socota si ayna u diidin dowladahaas cabdiraxmaan isagana darkiisa waxaa lagu dhaliilayay waa waxba u qastanaya loo arkaayo markaas orod baa ku jiray marka waa la isku dheganaa markaan waxay ila tahay inaan ka gudubno tuhubka siyaasadeed aniga shaksiyan waxaan u rajaynayaa dadka reer puntland inaysan lahayn khiyaar kaleeto oo ah hab inay isdoortaan iyo wixii doorashadaas ku guulaysa inay ixtiraabaan oo kula shaqeeyaan wax ka duwan oo hadda ii muuqda ma jirto marka waxaan rajaynayaa in arrintaas ay noqoto mid sax ah oo noo horseeda degenaansho siyaasadeed iyo barwaaqo iyo inaan ummadeen ugu shaqeyno aad baan ugu mahad celinayaa inta maanta kasoo qashay qayb gashay hadallada quruxda badan kasoo jeedisay muujiyey dareenkooda ah inay diyaar u yihiin waxaan aada ugu mahad celinayaa madaxweyne cabdiraxmaan inuu weli u taagan yahay sixidda dowladda puntland diyaar uu yahay nidaamka xisbiyada oo runtii aan qiraya inuu wakti badan ku baxshay marka loo fiiriyo xukuumadihii soo maray inuu weli uu diyaar u yahay inuu tartanka soo socdaa ka qayb galo iyada naftirkeeda waxay noo muujinaysaa siyaasadda oraani la oran jira oo ahayd lagama daalo lagamana lagamana baxo marka annagana waddadiisa waan haynaynaayo waa ku wadaynaa haddii ilaahay waad mahadsan jirata
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawada saasaafkii doorfayla waa isla wada daneeye duuriya hamiinkii daalinaay dadayaay daawo dhabce deertii muraadka may daliilanga diinkii quraamad haruunikii kagadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti may haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedan kadaaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhayi mayle tamae ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuufsan heerbal yacni
akhyaarey qaybogeyn dambooye ee barnaamijka iyo haslideerni ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo ku sugan magaalada dooxa ee dalkaasi ti qatar weliba geega kulan la qaaday xogeyaha maaliyadda dowladda mareykanka stephen manuchin oo ku qeyb galay shirweynaga lankamada dari madasha dooxa oo sanadkiiba ku qabsoomas dalkaasi ti qatar kulankun dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo stephen iyo lanku hadalaay dardargeliyowga barnaamijka deen afyooga oo gebagabo ing marahay xukuumadda soomaaliya weliba stephen wuxuu ra-iisul wasaarahan sheegay in dowladda maraykanka iyo garab teeganta dowladda soomaaliya islamar ahaantaasi toyna saaxiib dhow leeta so-ona tilmaamay in dowladda maraykanka iyo ku caabi doonta soomaaliya sidii lan dhisalayay dhammaan hay-adaha dowladda soomaaliya isoona sheegay in gacan weyn iyo ku jeysadaayeen barnaamijka deenta lanka afyahaya dowladda soomaaliya si soomaaliya an hella fursade in caalamka maalgashiis ku suubsada dalka mudane xasan cali kheyre oo uuse shalaytoy ku qayb galay furitaanka shirkaasitoy iyo geeg weliba use jeediyey khudbad ka eedan qaabka dowladda soomaaliya shaqeeya hayta iyo walaan qobsoome muddadii xilkayu ku haayeen dalka soomaaliya guud ahaan intaha ka afmeeraan barnaamijkaana kulanka warsan oo sinla darirsiyaay anoo ah maleele intii barnaamijka hawadiisu ka jirayn weliba dhinacsana adiga aan weyn ku jeysadaayey mahadi ku deerto almuhandas injineer bilaal hilaal sheekh shuceeb taniyo hamiin kale intii ku kulmi doono weliba siinkugu tabaane sidaasiyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu